madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagar ayaan aqalka madaxtooyada ka qaabili wafdus hogaamiyayay ku-xigeenka agaasimaha guud hay-adda cuntada adduunka oo magaalada baydhabo hadeeri kulan waliba madaxweyne laftagareen ku helayay wasiire agaasimaha madaxtooyada iyo gudoomiyaha degmada baydhabo waana duuqi magaalada madaxweyne laftagar iyo madaxda hay-adda w f v iyo kulankiyo qaadan waliba kuka hadaleen arrimaha gargaarka raashin yaraantiyo sidii lan kordhii lahaa gargaarka la deersiyo dadka saameeyay isbedelka cimilada iyo abaaraha kulanka kuleed wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka koonfur galbeed cabdinaasir cabdi aruush iyana ku warbiyey walyaabay kulanka sida guud lanka falanqeeyey oo ujeeddada safarkiisu ahayd inuu ogaado shaqooyinka ka socda koonfur galbeed soomaaliya howlaha cusub ee registrationka la bilaabay iyo siday u socdaan registrationkaasoo lagu xaqiijinayo in dadku qoys walba si gaar ah loo loo diiwaangeliyo iyo baahiyaha ka jira deegaanka koonfur galbeed soomaaliya bool ayaa wuxuu uga mahad celiyey madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya sida dowladda koonfur galbeed ay mar walba u garab taagan tahay inay u fuudayso shaqooyinka gaar ahaan hay-adda w f b ay ka wado koonfur galbeed soomaaliya iyo sida mar walba culeysyada imaada ay ula xaliyaan intii kulanka socdana wuxuu ballan qaaday inay garab istaagi doonaan dadka soomaaliyed ee baahiyaha qaba gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha wuxuu uga mahad celiyey hay-adda w f b shaqada wanaagsan ay ka wadaan koonfur galbeed soomaaliya iyo sidai ula tacaaleen culeysadii deegaanadan soo wajahay ee ugu dambaysay labadii iyo bilowga labakulabaataniyosaddex markaasoo lala tacaalaayay in dalka laga hortago ama lala tacaalo majaaco qarka u saaran inay ka dhaca deegaana koonfur galbeed soomaaliya taasoo w f b ay kaalin mugleh ka qaadata madaxweynaha lagu uga mahad celiyey arrintaas dadaaladii hore ay u samaysay w f b deegaanada koonfur galbeed soomaaliya wuxuu madaxweynaha ka codsaday in mar walba ay garab istaagaan dadka koonfur galbeed soomaaliya oo hadda xataa xaalado culaysyo badan ay ka taagan yihiin wuxuuna u ballan qaaday sida caadada ahayd in koonfur galbeed ay garab istaagayaan shaqo walba oo hay-adda cuntada adduunka ay ka fulinayso deegaanada koonfur galbeed soomaaliya wax caqabad ana aan laga hor keeni karin wixii caqabad ay imaadaan inuu madaxweyne u ballan qaaday in dowladdiisa inay xalinayso kulankaasna wuxuu aad u ahaa kulan aad qiimo badan wuxuu ku soo dhammaaday guul aad u mahadsantiin kulankiana qayb kuweedada jowka iyo sidii wallankuga wada lahay arrimaha gargaarka ee bini'aadinimo